bismillaahi raxmaan iraxiim halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio cegaag barta internetka ee cegaag com dhegaystayaal maanta waxaanu idiin haynaa waraysi aad u xiiso badan oo aanu la yeelanay doctor maxamed aadan yuusuf dhegaweyne annagoo ka waraysan doona doctoorka taariikh nololeedkii mid ka mida aasaasayaashii ururkii s w l ee xornimadoonka soomaaliyeed ee ama xornimada ka dhaliyey soomaaliya oo haatan ku geeriyooday haatan geeriyooday kii u dambeeyey oo haatan geeriyooday oo magaciisa la oran jiray allahu naxariistee naxariistii janno allah ka waraabiyo naxariistii janno ee janno fardowso allah ka waraabiyo cali xasan cali waa kan dictoorkii oo inooga warrami doona taarikh nololeedkii cali xasan cali cali farturo farturo kusoo dhowaada qofkaan fartuuro garanayn macnaheedu waxa weeye qudaar ayuu iibin jiray ninkaasi waa kan doctoorka oo inooga warrami doona taarikh nololeedkii cali farturo kusoo dhowaada bismillahi raxmaan iraxiim maantin waa idin salaamaya salaan ka bacdi u magac dheeraa cali farduuro garan kartaan naynaasta meesha uga timid markuu magaalada markuu magaalada xamar yimid wuxuu bilaabay inuu gado barduura ama vegetables taasaa naynaastu ugu baxna dhalinyaranimadiisa isagoo weli dhalin yar ka qayb galay ya wuxuu ka qayb galay wuxuu ka qayb galay dhalinyaradii aasaastay isweel aniga jiilkii iga horreeyey buu ahaa badanna iga horreeyey anaka barashadeedu xaqiiqatan waxay hadda sida anigu aanan u rumaysan waana inaanan anna ka qayb gelin isaguna oo ka qayb gelin keli ah wuxuu dembiyaha uu galay ay ahayd inuu sidee buu qofku uudaasaan xabiska ku wada gallay nimankii aasasayaashaha aniga intaysnahay badan baan soo gaaray kaasoo dhan anigu rag soo gaaray oo hadda noo ahaa mabaabdiidii s w ay ahayd ali uu marsiinayo waxaana la gaarsiiyey oo leegadii ayeen nasiib daro nimankii halkaana wuxuu soo gaaray iyadoo qabiilkii baaha waagii siyaasadii iskoolkii administration ali wax kusoo bartay soo noqday oo hadda ma rumaysni mana jirin xaqiiqatan saa anigana waa layla xiray oo aniguna haddee adaas iyo ragguna waa badnaayeen sida noocaasa loo xiray waxaa ka mid ah cabdiraxmaan maxamed maanta isaguna nala jooga boston nala jooga marka raggaasoo idil bay ahaayeen raggaasoo dhanna saaxiibadiisay wada ahaayeen marka nin isku kalsoon buu ahaa markii laga soo baxay xabiskii aan kasoo wada baxnay anugu maamulka waxa dowladdan u shaqayn jiray waqti dheer baan hadda dowladda u shaqaynayay markii laga soo baxay oo aanu ka soo baxnay xabiskii shaqadiina waana laka saaray ragga iyagii ka soo baxay badidood qaarkood waa ku wada noqdeen maamulkii laakiin muxuu ahaa isagu wuxuu ahaa dadka isku kalsoonaa sideedana rumaysnaa mataqaanaa muxuu ahaa in isagu wax dhalin karo oo markaas wuxuu gatay doon intaan ka warqabo doontii markii ay u socon weydayna qoryooli buu u guuray halkaasuu wuxuu ka samaystay beer buu ka samaystay wuxuu dhihi jiray ilaa muxuu ahaa uu qoryoole uu tegey nin marna aan ka qayb gelin arrin wax qabiil ku leh oo aan soomaalinimo ahayn muxuu ahaa nin muxuu ahaa marna ka qayb gelin buu ahaa nasiib darro waxa ah inuu wixii ayaku ay kasoo shaqeeyeen oo meesha wanaagsan gaarsiiyeen ay arkeen misena inay gaartay asfalu saafiliin meeshii ugu hooseysay inay gaartay aniga markii iskugu kaay dambeysay allahu naxariisto cali barduuro waxaanu isku aragnay nairobi isagoo markaas muxuu ahaa daawo u yimid muxuu ahaa kadibna kismaayuu ku noqday kadibna beertiisii qoryoolibuu ku noqday waxaanu leenahay ninkaasi wuxuu ahaa nin soomaali ah nin muxuu ahaa dooni qaba nin aan cidna marna eed aan ka gelin nin soomaali guud ahaan guud ahaan wanaageeda raba marka ninka allah u naxariistaanu leenahay muxuu ahaa dhinac walbaba hadday noqoto tacliinta hadday noqoto yani beec mushtarnimada haddii ay noqoto kalsoonida nafsiyadda ah intaba ninku fiican buu ahaa nin aan hadda caawa nin ka eed sheegan karay ama wuxuu u dhimay ama aan soomaalinimo ahayn hadda sheegan karaa inuu jiro ma qabo marka ninkaas waxaan wada leenahay kulligeen oo dhan allaha u naxariisto kulligeenna waa dhimanaynaa laakiin ninkii un mataqaanaa ilaahay haddii muxuu ah waxaan u malaynayaa inuu ka ajar marin doono wanaaggii ama uu sameeyey ama uu niyeysnaa in la gaaro waa idin salaamahay
maxamed aad ayaa umahadsan tahay wax ma nooga sheegi kartaa maadaama aad nin aada isugu dhow aad ahaydeen saaxiibana ahaydeen darisna aad ahaydeen intii xabsiga ku wada jirteen waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee idinku dhacay
waxaan xasuustaa arrin xaqiiqatan markii aan xabiska aanu ka soo baxnay ka bacdi aanu ogaanay oo ahayd in wixii intii ka noolayd aasaasiyadii leegada markaa noolayd in muxuu ahaa maamulkii jiray markaas inuu bilada siiyey isaguna uu ku jiray muxuu ahaa xabiska intii kale waa la sheegay waa joogeen laakiin isaga waxaa la yidhi waxaa la sheegay inuu inaan la ogeyn meesha uu ku sugan yahay waana la ogaa inuu xabisan yahay inuu yahay asaasayaasha inuu ka mid yahay intaba waa la ogaa waxyaalaha yaab kale oo mataqaanaa muxuu ahaa runtii aada ii taabatay oo taasay ahayd muxuu ahaa in la sheego oo la yidhaahdo ninkaasi halkaasuu jiraa oo haddii wuxuuna dembi buu ku xiran yahay waa la dhihi karaa laakiin in la yidhaahdo isagoo xabis ku xiran misena meeluu jira lama yaqaano mid aniga aada iyo aada ii yaabgelisay oo aniga muxuu ahaa aada ii taabatay ahayd oo aanan filanaynin inuu maamul taasi uu ku kici karo danin bay ahayd maadaama uu cali ahaa raggii aasaasay ururkii ugu muhiimsanaa ee soomaalidu yeelato darisna ahaydeen muxuu ka qabay fikrad ahaan markaa maamulkii markaa jiray waqtiyadii waqtiyadii ugu horreeyey ee toddobaataneyadii wallaahi markii ugu horreysay nin kastoo soomaaliya rajo weyn buu ka qabay maamulkii markaas dhashay maadaama ay waxyaalo aan la jeclaysan kuwii ka horreeyey ay ku kaceen laakiin hadba sidii mataqaanaa maalinba waxay maalintii ka dambeysay muxuu ahaa arrinta waxaa loo jeeday mataqaanaa inay qaadanaysay dariiq kale waxaanu loo jeeday mataqaanaa muxuu ahaa xaggii ada oo sii maanaysay xagga dhaqaalaha xagga mujtamaca muxuu ahaa xuquuqdii oo dadku uu lahaayoo dhan oo mataqaanaa lagu tumanhayay waxaasoo dhan buu u jeeday raallina kama uusan ahayn mabaadiidii ay leegada lagu aasaasayna ma aysan ahayn fikradii saasay ahayd sidaasuuna mataqaanaa u go-aansaday inuu mataqaanaa isagoon cidna wax u dhimin inuu isagu naftiisa ku dabiro inuu shaqaysto oo nolol maalmeedkiisa si kale oo aan sidii uu hore usoo bartay aan ahayn inuu ku dabiro oo halkaas iyo mataqaanaa beera tacab iyo alo qoryooley dalku uusan markaas aqoon oo mataqaanaa inuu
in nolol maalmeedka siduu ula soo bixi jira waa noo sheegtay ma noo sheegi karta haddaba waxyaabihii uu qaban jiray intii aad dariska haydeen
saan kuu sheegay muxuu ahaa xamar la joogay wuxuu gatay doon buu gatay doontaas waxay ka soo baxaa yadan jiray una ku noolaa nolol maalmeedkiisii iyo xaasaro isagu wax hadda caruura kama uusan tegin danoo qaraabo ah ku tiirsanaa noloshiisa hadda ma uu ka tegay ma ay soo saaran jiray wixii qaraabaa lahana waa ku taakulan jiray maxamed aadan wax ma nooga sheegi kartaa cali noloshiisii qoryooley maadaama aad noo sheegtay inuu xamar ka guuray markii dambe uu qoryooley beer ka falanayay
qoryooley beer buu ka sameeyey beer fiican bay ahayd waxaana ka bixi jiray mataqaanaa dalaga caadiga ah beeri jiray si wuxuu u beeri jirayna mataqaanaa ilbaxnimo ah maxaa jira rabiil iyo waxaasuu isticmaal saas siduu ugu jiray haddee markii dagaalkii sokeeyaa dhacay dagaalkii sokeeye markuu dhacay oo ay muxuu ahaa arrintii xumaatay intii muddo ah wuu ka tegey qoryooley aadan cabdulla cismaan beer ku leh dii ugu horreysay soomaaliya isaguna markaas haddee cid walbaba mataqaanaa mayn jirtay intii xataa meel waxay meel meel muxuu ahaa wuxuu deganaa marna qolo walbaba mar sii mari jirta soo mari jirtay laakiin asagao wixii gudihiisa ku jira waxay ahayd ammaan bay ku ahaayeen waa lagu dhowri jiray halkaasuu muddo waxyar joogay kadibna kismaayo u gudbay kismaayo markaas aan ii sheegahayo weye mataqaanaa inta waxyaroo xanuun qabsaday markaas uu yimid nairobi oo u yimid daawo intuu beerasha falan jirayna anaga ruuxaygu anaga ruuxaygu marmar baanu u tegi jirayoo soo salaami jirayoo muxuu ahaa soo sheekaysan jiray cabaaro markaasaanu kasoo
ugu dambayn maxamed aadan maadaama aasaasayaashii ururkii s y l uu maanta inaga tegey oo adduunka inagaga tegey maxaad ugu dambayn aad usoo jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed siiba dee waad ka warhaysaa dhibaatada hadda soomaaliya ka aloosan marka ugu dambeyn maxaad soomaalida leedahay oo aad arintaa iyada ah aad uga waaninaysaa ama aada uga soo gudbinaysaa maanta
waxaan odran lahaa warinayaa soomaalida mabaadiidii s y l ilaahay na tuso mar labaad oo aanu mabaadiidii oo ahayd soomaalinimada iyo qabiil ka tegidda in ilaahay nagu soo duwo waa ujeedaan meesha qabiil uuna gaarsiiyey waa ujeedaan maanta in nala kaqo- kala qorqobay waa ujeedaan in meesha nala ku wado eh, muxuu ahaa eh, waa ujeedaan anigu waxaan odhan lahaa soomaaliyey dib u tashada dii kale waxaa la gaarayaa waa ujeedaan maantiito muxuu ahaa eh, eh, somalilan puntland jubbaland muxuu ahaa saasaa naloo haynayaa waxaa nala ka dhowrayaa inaannu ahaano dowlad homogenea oo isleh oo xoog leh oo wada tashata oo dhaqaalaheeda iyo siyaasadeeda iyo xor u ah baana la ka dhowraya waxaan ku boorinayaa soomaalida guud ahaan iyo gaar ahaan intaba mabaadi'da in la soo celiyo in muxuu ah qabiilkii laga fogaado in habkii dhaqaalaha ee isku tashi sida hadda cali warduure iskugu tashan jiray inaan soomaali keli ah inaan gacan horsashada aanu barannay inaanu muxuu ahaa aanu ka waantoonno oo aanu isku tashanno haddiina la cawinayo hana la cawino laakiin inaanu isku tashanno annaku inaanu aadno muxuu ahaa e- e- e, muxuu ahaanu dhaqaalaha yaga iyo dhaqanka yaga iyo walaaltinimada intiiba inay noo soo noqoto baan ku ducaynayaa oo mabaadi'dii ninkaas uu ka tegey iyo raggii ka horreeyey intaba ilaahay inuu nagu soo celiyo nana tuso baan ilaahay ka rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh halkani waa radio ceegaag barta internetka ee ceegaag com